bsmi اllah الرحman الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaءi waashraf اlmursaliin nabiyina mxamedi wcala alih waasxaabih wamin tabicahum bixsan ila ywm اddiin ama bacd acuudu billahi min الshayطaan الrajiim qaala allahu tacaalى aaminuu biاllahi wrasuulih waanfiquu mima jacalakum mustakhlafiina fiih wاladiina aamanuu minkum waanfaquu lahm ajr kabiir aayadda hore waxaan ku soo marnay in lays amraayo ilaahayna amraayo tabaaraka wa tacaala markuu sifaadkiisa wax ka mida inoo soo sheegay iyo awooddiisa iyo mulkigiisa inaynu ilaahay rumayno rasuulkii inaan rumayno amarka labaadna waa anfiquu in wax laga bixiyo mima jacalakum mustakhlafiina fiih wixii ilaahay uu maaragtay bini aadanka u khaliif yeelay oo waa soo sheegnayoo waxay ku dhisan tahay ama marka horeba mulkiga dee maalka ilaahay baa leh addoommaha waa uunu dhiibey oo waa mulki siiyey inay ku tasarufaan ama waxay ku dhisan tahay cid horay ka dhexleen jacalakum mustakhlafiina fiihi dadkii hore ayaa dee maalka laga dhexlayoo kuwii horea laga khaliif noqdo iyaba way ka tageen sidaasoo kale ayaa looga tegi doonaa haddana marka qofku jaaniska ha ka faa'iidaysto waxaana rabbi tabaaraka wa tacaala uu yihi faladiina kuwii aamanuu iimaan lahaa oo iimaan helay oo minkum idinka idinka mid a wa anfaquu isla markaana la baxay nafaqadii la baxay lahum waxaa u sugnaaday ajrun abaal bay leeyihiin abaalka oo kabiirun weyn aayadda labaad waxa ay leedahay wamaa lakum wamaa lakum ayu shayin lakum maxaa idiin sugnaaday waa mubtade iyo khabarkiisii wamaa waa ayu shayin xasala lakum ayu cudrin lakum cudurdaarkee baad u haysataan laa tu'minuuna billaahi xaalaydan ilaahay rumaynayn inaad ilaahay rumayn weydaan maxaa cudurdaar u haysataan cudurdaar uma haysataane walxaal an rasuulu rasuulkii yadcuukum uu idiin yeedhaayo oo idin dhex joogo lituuminuu birabbikum rabbigiin inaa rumaysaan uu idinku yeedhayo taas waa mid oo cudurdaar uma haysataan rasuulkiibaa calayhi salaatu wasalaam idin dhex jooga ta labaadna waxaa weeyaan waqad akhada waa qaaday rasuulka ayaa qaaday miihaaqakum ballantiinna ayuu qaaday oo waxa uu yidhi rumaya markaa saad tidhahdeen samicnaa waa waa dacna amase waqad akhada waa qaaday allahu alla ayaa qaaday miihaaqakum ballantiinni ayuu qaaday oo miihaaqa alla qaadayna haddii xadiidka ku soo arooray u ansaxo markii nebiyullaahi aadam la abuuray ayaa durriyadiisa oo yaryar laga soo saaray ilaa waxaa weligii u dhali doono markaasaa rabbi ku yidhi alastu birabbikum alastu birabbikum rabbigiin sawmayhi waxay yidhahdeen haa waa tahay qaaluu balaa oo waa duriyadii maranaysaa halkaas kolley culammadu khilaaf baa udhexeeya in sha allah suuratulcaraaf baa loogu tegi doonaa culamada qaarna maya waxay yidhaahdeen miihaaqa waxaa weeyaan sidan qofku u abuuran yahay ee qofka bini aadanka ilaahay u abuuray caqligiisa iyo suuradiisa iyo garashadiisa iyo kownkan adduunyada ah maaragtay ee uu arkaya ilaahay abuuraya nidaamsan isaguna ee ilaahay caabudaya taasaaba iska a miihaaq waa adila fitriya weeyaan fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha amase rabbi baaba miihaaqan hore u qaaday adigu miihaaqun baa la qaaday ballan la adkeeyey baa rabbi qaaday rasuulkuna waa qaaday inaad rumaysaan marka cudurdaaraa iimaan la-aan u haysataan ma jira ee rumeeya weeyaan in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina kuwa mu'miniina oo iimaanun doonayaa iimaanka la degdega ama waa nooc tawbiikha iyo canaanahoo sida ilaahay tabaaraka wa tacaala markuu ribada ka reebaayey mu'miniinta ayuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wadaruu maa baqiya min arriba in kuntum muuminiin dadka muuminiinta ahow ilaahay ka baqa oo ribada intii hadhay iska daaya in kuntum muuminiin haddaad muuminiin tihiin xaggii hore baa u sugaybo inay muuminiin yihiin buu wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu haddana markii dambe muxuu yidhi in kuntum muuminiin marka nooc tawbiiqah oo canaana baa ku jirta oo waxaa la leeyahay haddaa iimaana muuminiin dhaba aad tihiin yacni sidaa rabbi subxaanahu wa tacaala uu idin leeyahay qaada xadiid baa ku soo arooray nebiga calayh isalaatu wasalaam inuu muminiinta muslimiinta weydiiye o yidhi muminiintii ayulmu'miniina acjabu iimaanan muminiinta iimaankooda yuu ugu cajab badan yahay oo ugu la yaab badan yahay markaasuu yidhi ay yidhahdeen malaa'igta oo malaa'igtu maxay u rumayn waayeen iyagoo wahum cinda rabbihim rabbigood la jooga iimaankoodu la yaab ma laha markaasa alambiyaa oo ambiyaduna maxay u rumayn waayeen iyadoo waxyigii ku soo degayo markaasay yadheen naxnu annagoo asxaabta ah markaasay maxaa u rumooyeydeen anuu idin dhex jooga wa anaa bayna dahrikum markaasuu yidhi acjabu lmu'miniina iimaanan waxa weeye waa qolo iman doonta oo waxa weeyaan yejiduuna suxufan kitaabkii oo waraaqa ku qoran unbay heli doonaan iyo diintii oo qoran oo xadiidkii iyo aayadihii oo qoran unbay heli doonaan kaasay rumayn doonaan marka xadiiskaas baa lagu soo wariyey huwa ilaahay alladii kii weeyaan yunazilu soo dedejiyaa calaa cabdihi addoonkiisa muxameda sala allahu calayh waalih wasalam ayuu ku soo dedejiyaa aayaatin aayado ayuu ku soo dedejiyaa aayadahaasoo bayinaatin cadcad waadixaatin aad iyo aad u cadcad oo baraahin iyo xujo ah oo sharci ah wuxuu u soo dejiyaa liyukhrijakum siduu idinka saaro allaha munasilkaahi aayadaha sababtooda uu idinkaga saaro min adulumaati mugdiyada waa gaalnimada eh ila nuuri nuurka idinku saaro oo iimaanka idinku saaro oo muminiin ha ku noqotaan ama waxaad ka dhigtaa faacilka cabdiga ka dhigoo liyukhrijakum siduu idinka saaro cabdigu waa mubaliqii ilaahay ka gaadhsiinayay isaguna ee min adulumaati gaalnimo idinka saaro ila nuuri dulumaadku waa kufriga iyo jahliga iyo waxaasoo isticaara ku jirta oo alkufru kadulumaad yacni mushabbihii baa la gooyey oo mushabbihu bihigii baa lasoo isticaarooday oo dulumaadkaas nuurkuna waa sidoo kale wa ina allaha ilaahayna bikum arrintaas sababteeda iyo ikhraajka uu mugdiyada iyo dulumaadka idinka saarayo nuurka idin gaadhsiinayo taas sababteeda bikum idinka la ra'uufun mid idin tudhaya weeyaan oo aad iyo aad buu idinku tudhayaa waa ashad raxma weeyaan naxariista teeda sii daran weeyaan raxiimun waa idin naxariisanayaan huwa aladii yunazilu waxyaabaha maalinka maanta idin caddaynaya ama idinku sii bixinaya iimaanka waxaa ka mid a alle inuu ku soo dejinayo marba marka ka dambaysa rasuulkiisa iyo addoonkiisa aayado yunazilu calaa cabdih yunazilu calaa cabdih macnaha dejin keliya maahane qalbiga ayuu u gelinaya oo yuhabbit waa ku sugaya qalbiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa qur-aanka ku daabacmayey nazala bihi ruuxu lamiinu calaa qalbika insaalka marmar buu tahbiit yahay yacnii intuu la soo dego oo aayadaha keeno ayuu weliba qalbiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo maskaxdiisa ayaa qur-aanka ku daabacmayey markaasaanu ilaaweynin markaasaanu mashaqo iyo maaragtay ku celcelin iyo aada ugu sii baahnayn hadda innaga bina dadkeennan kale kii qur-aanka xifdiyaa haddii aanu markiiba maaragtay tacaahud ku samayn oo aanu maaratay qur-aanka nakhtiimin oo aanu mudaakaroon aanu subcinin waa ilaawayaa rasuulku si calayhi salaatu wasalaam sidaa ma ahayn nazla bihi ruuxu lamiinu calaa qalbika litakuna min almundiriina bilisaani carabiyin mubin ayib markaa waa soo dedejinayaa oo aayaatin aayada ayuu soo dejinayaa bayinaatin cadcad liyukhrijakum sidai alla idiin saaro ama rasuulkiisa muballiq ahiba idinka saaro min adulumaati mugdiyada ila nuuri nuurka idin gaadhsiiyo wa ina allaha allana bikum taa sababteeda saariddaa sababteeda la ra'uufun mid idiin tudha weeyaan raxiiman oo idin naxariista marka aaminuu billaahi wa rasuulihi wa anfiquu labada amar baa meesha yaallay amarkii hore waxaa layna yidhi maxaa sabab u noqon karaa iimaan la-aan iyadoo rasuulkiiba idin dhex joogo oo aayaadkiina idinku soo degayaan amarkii labaad ee anfiquuna ahaana wamaa lakum maxaa idiin sugnaaday wamaa lakum ee ayu cudurin cudurdaarkeebaa habata lakum idiin sugnaaday cudurdaarkaad haysataan muxuu yahay ee u haysataan allaa tunfiquu fii allaa tunfiquu inaydaan waxba bixina u haysataan fii sabiili illaahi jidka ilaahay inaydaan wax ku bixin cudurdaarka u haysataan muxuu yahay maba jire walxaal welilaahi ilaahay ay u sugnaatay miiraahu samaawaati samaawaadka dhexalkooda iyo walardi dhulka dhexalkiisa alle ayaa iska leh xoolahan laydin leeyahay bixiyana ay ka mid yihiinoo xoolahan alle unbay u hadhayaan laa yastawii isku mid ma aha oo ma sinna isku midna ma aha minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin man anfaqa ciddii bixisay infaaq la timi oo wax bixisay min qabli اlfatxi furidda ka hor min qabli اlfatxi furiddii ka hor oo waqaatala dagaalamay qoladaasoo waxna bixisay isla markaana dagaalantay iyo waman anfaqa waqaatala min bacdi اlfatxi faacilka istawa had iyo jeer faacilkiisao laba qolunba ka dhacayo qolo qura kama wada dhaco yani faacilku bayna inayn had iyo jeer u baahan yahay iyadoo la leeyahay qur-aanka waxaay waxaasi ma sinana waa ku badan tahay oo waxyaabaha aan sinayn waxaa ka mid a laa yastawi asxaabu الnaari asxaabu اljanna asxaabu اljannati hum alfaa'izuun waxyaabaha aan sinayn waxaa ka mid a hal yastawi اladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun kuwa cilmiga le iyo kuwa kalena iyana miyay siman yihiin ma sina macnaa nafyigaasi waa bimacnaa anafyi istifaamkaasi waa bimacna nafyi ay laa yastawi iskuma mid maaha oo ma sina mid cilmi leh iyo mid aan cilmi lahayn cilmigaasina waa ka diinta ee camalkana waxa weeyaan uu weheliyo aman huwa qaanitun aanaa alleyli saajidan waqaa'iman waa kaa cilmiga camalkiisi maa cilmigiisi ku camalfalay weeyaan cilmiga la sheegaya marka sida oo kale laa yastawii ma sinaa minkum xaaluu idinka idinka mid yahay man anfaqa xagga maaragtay macnihiisii jamc weeyaan ciddii bixisay oo nafaqo la timi min qabli اlfatxi fatxiga ka hor oo waqaata la dagaalamay iyo waman anfaqa min bacdi اlfatxi waqaatal labadaasuma sina isku mid ma ulaa'ika kuwan kuwaa hore oo ah man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatala ulaa'ika kuwaa ayaa acdamu weyn derajatan xagga derajada iyagaa derajo sarreeya min aladiina kuwii bay ka derajo sarreeyaan oo ka derajo wen yihiin anfaquu wax bixiyey min bacdu gadaal ay min bacdi alfatxi oo waqaataluu dagaalamay wa kullan mid la arkona oo kuwa qabla alfatxi wax bixiyey iyo kuwa bacda alfatxi wax bixiyey labadoodabana wacada allaahu ilaahay waxaa u ballan qaaday alxusnaa tii wanaagga badnayd oo jannada iyo wixii maaragtay la mida ah iyo wixii ku dhex jira wallaahu ilaahay khabiirun kii og weeyaanoo hoos u og bimaa tacmaluuna wax kastoo aad samaynaysaan kii hoos u og weeyaan wallaahu ilaahayna khabiirun kii og weeyaan bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan wallaahu ilaahay khabiirun bacdi baan ka tegay miya wallaahu ilaahay khabiirun waxa weeye mubtadihii wallahu soo maaha khabarkiina khabiirun hayay ku tacalluji marka bima tacmaluuna ma xagga tilaawadaan sheegeysaan haddaan idin fahmi haddaan idin fahmi wax mana ma qaldin idinkuna ma qaldin idin wallaahu ilaahayna oo bima tacmaluuna waxaa camal samaynaysaan khabiirun kiya weeyaan laakiin haddaan khabarka rido bima tacmaluuna xagga laqbada dambaysiiyo laa ishkaala fiiha waa caadi taana waxa uu leeyahay tabaaraka wa tacaala ilaahay maxaa xaggii infaaq la'aan iyo bixin la'aantiina maxaa cudurdaar u haysataan wama eeaayu shayin sheegay baa xasala lakum idiin xasilay oo cudurdaara maxaa cudurdaar u haysataan an iyo laal la isku idqaamay weeyaan allaa tufiquu fii cadam alinfaaqi inaydaan waxba bixin oo jidka ilaahay wax ku bixisan maxaa cudurdaar u haysataan iyadoo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu leeyahay dhaxalkii samada iyo dhulkaba yacni xoolaha kanaad haysato marka aad ka tagto laba un weeyaan shalayna waa inagii soo ishaaraynay intaana waa la sheegayaa in qof wanaagsan dee u gacantiisa ay ku dhacaan xoolihii oo isagii fursaddii ka faa'iidaysto oo camal wanaagsan ku kasbado oo uu noqdo mid ascad ah oo adiga kaaga nasiib badan iyo inuu qof xun aada xoolihii uga tagto oo dabadeedna dee uu xun ku isticmaalo dabadeedna adigana dembigii uun ilaa macaasidii baa loo kaalmaystaye khayr looma kaalmaysan adiguna dembi unaad ka hesho labadaasunbay ka dhexaysaa aayaddan inta kale waxay leedahay laa yastawii isku mid maaha minkum xaalay idinka mid yihiin man anfaqa min qabli اlfatxi fatxigaa waxaa lagu sheegay oo jamaahiirtu ay u badan tahay fatxu maka maka markii la furtay oo wixii maka ka horreeyey dadkii la baxay baa markaa ay ku dhacaysaa waxaa kaloo lagu sheegay fatxu xudaybiya alxudaybiya heshiiska xudaybiya ina isagana fatxi uu yahay oo imaamu shacbi caamir ibnu sharaxbiil ashacbi iyo culimo kale ayaa yidhi fatxigaa waxaa looga jeedaa sulxu xudaybiya heshiiska xudaybiya ayaa looga jeedaa waxaana loo deliishanayaa xadiid baa soo arooray nebiga calayhi salaatu wasalaam qole ayuu u diray khaalid binu weliid oo sulxu xudaybiya dabadiisa iyo fatxu maka dhexdooda ayuu soo islaamay khaalid binu weliid oo muslimiinta ugu tegey madiina markaasuu qolaa u diray judayma la yidhaahdo qoladii baa dabadeedna uu yidhi islaam oo waxay garan waayeen aslamnaa markaasay yidhahdeen saba'na saba'na markaasuu laayey dabadeedna markaasay cabdiraxmaan ibnu cawf iyo cabdullaahi ibnu cumar iyo cabdiraxmaan ibnu cawf bay isku afdhaafeen arrintaa iyo khaalid xoogaa ku wada hadleen kaana baynahumaa kalaamun markaasuu khaalid yidhi tastadiiluuna calayna biayaamin sabaqtumuuna biha waxaad iskaga ka sarraysiinaysaan maalmo aan laga soo horraysin oo diinta nooga soo horraysin oo dee markaad soo hijrooteen ee islaamnimada ee anigu dee hadda mar dhowd baan imiye ayaa iskaga kaa sarraysiinaysaan arrintii baa nebiga la gaadhsiiyey calayhi salaatu wasalaam oo loo sheegay khaalid baa sida cabdiraxmaan ku yidhi markaasaa nebigu yihi asxaabtayda ii daaye asxaabtayda ii daaye kuwa hore ee saabiquuna alawaluuna almuhaajiruun walansaar kuwaa ii daaye asxaabtayda khaaskaa ii daaye xadiiska saxiixa ahayna wuxuu ahaa laa tasubuu asxaabii asxaabtayda ha caayina fawaladii binafsihi fawaladii nafsii biyadihi low anfaqa axadukum mila uxudin dahaban haddii uu bixiyo qof idinka idinka midii buurtan uxud buurta uxud wax leegoo dahaba hadduu bixiyo maa balaga mudda axadihim walaa nasiifahu mid idinka maaragtay sacabadi sacabkiina ma leeka buurta uxud waa aragteen oo qofkii madiine tegey ayaa arkaya insha allahu tacala kii tegeyna waa arkay kii kalena waa arki doona insha allah marka waa buur weyn marka nebigu markuu mar wax qiimaynayo oo dadka wax tusaalaynayaba buurtanunbuu ugu sheegi jir buurtan uxud labada qiraad ee laga helayo qofka janaasada raaca ee intuu janaasadii maaragtay raaco ilaa inta laga soo aasaya la jooga wuxuu yidhi labada qiraad maaha laba shilin maaha eh laba dirham oo yaryar maaha oo buurtan uxud oo marka qofkii wuu dee qofkii dayici maayo buurtan uxud wax le markuu yidhi qofkii maaragtay axaadiis badan baa ku saabsan yani uxudkaas marka haddii buurta uxud le oo halkaa fadhido wax leeg qofka idinka idinka midii bixiyo sacabkii uu isagu bixiyey sacab gaari maayo waayo labada xaaladoodba aad iyo aad u kala duwan xaaladdii hore islaamku daciif buu ahaa diinta lama sheegan karayn islaamnimada lama sheegan karayn rajo lama qabin rajo badan qofkii sidiiq ah oo ilaahay qalbigiisa iimaan derajo weyna geliyey sida abubakar oo kale mooyeene rajo lagama qabin in si dhaqsaa diinta u guulaysato oo dunidaba qabsato oo dowladnimo la helo oo lacag iyo xoolo iyo qaniimooyin la helo oo qofka muslimka ah qof gaaladaba ka sarreeya uu noqdo xagga adduunyada xataa rajo badan ba lagama qabin qof iimaan leh oo yaqiin xoog leh ay qalbigiisa degtay uunbaa wax bixinayay sida abubakar oo kale iyo cumar oo kale iyo saxaabadii horeoo kale marka arrintu arrin fudud maaha ayib marka markii ka dambaysa ee fatxu maka iyo wixii ka dambeeyeyna xoogaa dee waa arrimihii waa isbedeleen oo islaamkii baa qaalib noqday jihaadkii iyo nafaqadii bay weli waa jiraan laakiin waxaa la helay qanaa'im iyo cizo ayaa la helay oo waxyaabo kale maaragtay qofka meelaha qaarkood qofku meeluu ku hadhaba ma haystee waa inuu diinta raacaa bay noqonaysaa marka labadaa heer isku mid maaha labadaa heer isku mid maaha laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala cadaaladiisa labada yaysan sinnaaninin laakiin labadoodaba waxaa u ballan qaaday alxusnaa janna ayuu u ballan qaaday oo waxa weeyaan ilaahay cadaaladiisa yacnii ma sinna waxyaabaha qaarkood oo uu isku mid maaha buu yidhaahdaa laakiin dee mid walba khayr baa ku jira sidii almu'min alqawiyu khayru wa axabu ila allahi min almu'min aldaciif muminka maaragtay qawigaa ee xoogga leh ayaa ka khayr badan oo ilaahayna ka jecel yahay muminka daciifka ah daciifka wax badan baa seegaya wa fii kullin khayr mid walba laakiin khayr baa ku jira mar hadduu muumin yahay alxamdu lilah marka waa saas oo kale oo kuwii jihaadka ka fadhiistay iyo kuwii mujaahidiinta ahaa ayaa naftooda iyo xoolahooda ku dagaalamayayba ma sinna fadala allahu almujaahidiina biamwaalihim wa anfusihim cala alqaacidiina ajran cadiima marka waa saas oo kale un ayib man da ladii mankeebaa daa kan ah mankeebaa daa kan ah alladii kaasoo yuqridu allaha amaahinaya allaha alle amaahinaya qardan amaah amaahdaasoo xasanan wanaagsan oo fa yudaacifahu uu u laban laabaa lahu muqridkaas kaa wax amaahiyey ee deymiyey u laban laabaa markaa ilaahay walahu oo isla markaana leh walahu uu u sugnaaday haddana mudaacafada kadibna ajrun mushqaayad mushqaayaddaasoo kariimin wanaagsan man iyo daa haddii la kala qaado mubtada iyo khabar bay isu noqdaan saa garanaysid naxwaha haddii labadooda murakab layskaga dhigana waa un mubtadihi man man daa keebaa alladii kii ah yuqrid allaha ilaahay deyminaya qardan amaah deyminaya wixii ilaahay u lahaa ee mulkigiisa ahaa ee xoolihiisa ahaa ee qofka uu gacanta ku hayey ayaa ilaahii lahaa tabaaraka wa tacaala ee maaligii xaqiiqada ahaa baa yidhi haddana aniga isoo amaahi bal aniga igu lahaa oo aniga ideymi waa arrin cajab badanoo la yaab le weeyaan isagaa ku siiyey awooddaad ku shaqaysatay maskaxdaad ku shaqaysatay asbaabta sabab la'aanba isagaaba xoolahan ku siiyeyba marka horeba haddana wuxuu ku leeyahay xoolihii aan ku siiyey anigu aan lahaa xoogaa iga dayso weliba aan ku laban laabo man daa keebaa alladii kiia yuqrid allaha qardan xasanan marka amaahda xasanka ahi waa uun qolaba culimmada qaarba waxbay ku sheegeen nafaqadii sunno ahayd ee aan waajibka ahayn bay qaar yidhaahdeen waxay yidhahdeen qardulxasan lama odhan karo ilaa ka maaragtay tadawuca mooyaane qaarna may waxay dhahdeen may kii waajibkaha baa soo gelaya kii aad nafta qofku naftiisa ku bixiyey xaaskiisa ku bixiyey waalidkii ku bixiyey qaraabada ku bixiyey jihaadka ku bixiyey ma garanaysaa kii maaragtay zakada ahaa kii kafaarada ahaa kii nadarka ahaa waxa weeyaan nafaqaadku qaar waajiba iyo qaar sunnaha iyo qaar mubaaxa iyo way leeyihiin lakiin kulli haddii laga wada dhigo yani niyo la siiyo sunnay noqonayaan kooda ugu hooseeyaan culammada qaar baa marka waxay idhaahdeen alqardu laa yakuunu xasanan xataa yajmaca awsaafan casharatan qaar baa culimmada sii aadadkeeyeyoo waxay idhaahdeen amaahdu ilaahay la amaahinayaa ee ilaahay dartii wax loo bixinayaa xasan laguma sifayn karo xasan ma noqonayso ilaa toban sifo laga helo tobankaa sifo waxaa ka mid ah an yakuuna almaalu min alxalaali xoolahan horta aad bixisay ee ilaahay dartii u bixisay inay xalaal yihiin haddii asalkoodii horeba xaaraam kugu soo galay dee xagguu quruxda ka keenay laba an yakuuna min ajwadi almaal xoolaha kuwa ugu wanaagsan xoolaha xoolaha wanaagsan waa inuu noqdaa xoolaha ka ugu wanaagsanna maaha ee waxa weya laakiin xoolo wanaagsan oo ka ugu liita waa inaad adhiga intaad didiso neefka socon waaye waa inaanad soo qaban reemiigaa yaqaaneen neefka caatadahee socon waaye inaanad soo qaban yacni intaad waxaa weya lacagtaada saa u egto ta jeexjeexan ee aad tidhahdo talo ma soconaysaa mise socon mayso inaada dhiibin ee mid wacan oo nadiifa waa inay tahay daliil bay leedaho waa garanaysaan yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min طayibaati ma kasabtum wa mima akhrajna lakum min alard wlaa tayamamu alkhabiia minhu tunfiquuna walastum biaakidihi ila an tuqmiduu fiih in allaha qaniyun xamiid waxa weeyaan wixii aad kasbataan ee lacagay ha soo shaqaysataan iyo wixii ilaahay dhulka idinka soo saaro iyo wixii xoolo ah waxaa ka bixisaan mid wanaagsan dayibaadka kawan wanaagsan ee naftu ay jeceshahay bixiya oo ha u qasdiyiina ka ugu liita ee idinkuba aan laydin siiyan ilaa indhaha inaad isku qabsataan mooye inaa indhaa isku qabsata indha isku qabad mooyaan inaydan si kale ku qaadateen marka adiladeeda waa adilay badankoodu leedahaye wakhtigaa inagaga dhacaya waxaa kaloo ka mid oo ka saddexaad oo an yatasadaqa an tatasadaqa bihi wa anta muxtaajun ilayh adigoo u baahan inaad sadaqadaysato adoo u baahan oo waa xadiidkii nebiga ay waafaqsan tahay oo sadaqadda waxaa ugu fadli badan adigoo bixiya adoo caafimaad qaba oo xoolahan u baaxan oo shaxiix ku ah oo qaninimona maaragtay rajaynaya faqrigana ka baqaya oo u baahan ya qofkaa baahanee markaa wixii wax ka bixiyey hataa waa tii xadiidka nebigu sheegay sabaqa dirhamun miata alfin sabaqa dirhamun dirham qunaa wuxuu ka dheereeyey miata alfin kun ee dirham waayo nin baa laba dirham quru maanta soo shaqaystayoo markaasuu midna bixiyey midna wuu cuna midna dee xoolihiisa ka bala badan buu saa usoo yar xantoobiyey unbuu kun ka soo qaada waxaa ka mid a qardiga xasan ee sifaadkiisa wa an tasrifa sadaqataka ilaa laxwaji ilayha qofba qofkuu ka sii baahan yahay inaad sadaqadaada siiso waxaa ka mida wa an taktuma sadaqataka biqadri maa amkanak inaad sadaqadda qariso intay suuragal tahay in tubdu sadaqaati fanicima hiya wain tukfuuha wtu'tuuha alfuqaraa'a wahiya khayru lakum iyadaa sii khayr badan waxaa kaloo ka mid a allaa tutbicahaa bilmanni waaladaa inaanad ku galladaysanoo aanad meelahaa ku sheeg ka sheeg sheegin oo aad qofka ku dhibin oo waxa waxaasaan siiye waxaasaan taray waa abaallaawa kaas waxaasaan siiye maantana waxaasu iileeya aayaddii baabaa sheegaysaa kulli adilayl yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa wa an taqsida biha wajha allah wa inaad wejiga ilaahay ula jeedaa waa ka toddobaadee walaa turaa'iya biha nnaasa dadka aanad isku tustusin ka sideedaad wa an tastaxqira maa tucdii inaad xaqiirto waxaanaad bixinayso oo ay kula yaraadaan adoo hadday jeebka gacanta geliyo ilaahay ogyahay waxaad dhiibtee waa kuus laakiin haddana waa in kaana kaiiran waa inay kula yaraadaan bay culimadu leeyihiinoo aanad odhan allah wax weyn baan bixiyey walaa tamnun tastakfir ta tobnaad waxaa weeyaan wa an yakuuna min axabbi amwaalika ilayk xoolaha kuwaad ugu jeceshahay waa inaad wax ka bixisaa geela iyo geela iyo ariga iyo riyaha eedahay markay wada joogaan xaggii reer miyiga geela waa inaad bixisaa qaalin shan jira maalan ta tobnaada ugu dambaysa waxaa weeyaan waa allaa taraa ciza nafsika wa dulla alfaqiir bay yidhahdeen culammadu waa inaanaad u arag naftaadu inay ninkan ka wanaagsan tahay miskiinka aad wax siinayso inaad adigu ka sarrayso oo ka sharaf badan tahay casiis tahay adigu isaguna faqiir yaro miskiinahoo dullia uu yahay waa inaad sidaa u arag adoo isla weyn inaanaad bixin ruuxulmacaaniga ayaa laga eegayaa intuu intaa sheegay buu yidhi waana laga badin karaa buui awsaaftaana waa laga badin karaa dayib maankeebaa daa kaasa alladii kaasoo yuqridu allaha ilaahay deyminayaa qardan deyn deynto xasana wanaagsan fayudaacifahu lahu uu ilaahay markaa u labanlaabaa walahu ajrun kariimun qaala tacaalaa yowma tara almu'miniina yowma maalin ayaa ajarkaasi u sugnaaday tara almu'miniina mu'miniinta aad arkayso haddii aad mu'min tahay oo ilaahayna meeshaa ku geeyo waa ru'yada waa basariye eh tara almu'miniina mu'miniintii aad arkayso oo aynu halkaa hore ku tacallujinno yowmada ama aynu idhaahno udkur soo qadirnoo idhaahno wadkur waxaad xasuusataa ama xustaa yowma maalin tara almu'miniina mu'miniintii aad arki doonto iyo walmu'minaati gabdhihii mu'minaadka yascaa xaalu ordaayo soconaayo nuuruhum nuurkooda ayaa soconaya beyna aydiihim hortooda ayuu soconaya xagga hore ayaa nuurka nuur baa hor socda nuur baa hor socda wa biaymaanihim xagga midigtana waa uu ka soconayaa ee wa yakuunu wuxuu ahaanayaa biaymaanihim dheh yakuunu wuxuu ahaanayaa nuurkii biaymaanihim xagga midigtoodana uu ahaanaya xagga midigtana uu ahaanaya yuqaalu lahum waxaa lagu odhanayaa bushraakum bushaaradiinnu alladii yubasharu alladii yubasharu bihi ka lagu bushaaraynayaa ee bushaaradiinna maanta ahi alyawma maanta jannaatun dukhuulu jannaatin jannooyin gelidood weeyaan jannadan weeyaan jannadan iyo gelitaankeeda weeyaan jannadaasoo tajri ay soconayso min taxtihaa hoosteeda waxaa soconayaa al anhaaru webiyaal baa soconaya khaalidiina xaal ay ku waaraayaan oo hadda weli mayse gelina way geli doonaane waxaa la qadaray maaragtay inay inay ku waari doonaan oo weligoodna maaragtay aanay ka baxi doonin fiiha dhexdeeda daalika kaasina huwa alfawzu liibaantii weeyaan alcadiimu ee weyneyd ilaahay hanaga dhigo kuwa jannadaa gelaya waadkur waxaad xusuustaa yowma tara almu'miniina muuminiintii ayaad arkaysaa iyo walmuuminaati yascaa xaala uu soconayo nuuruhum nuurkoodu bayna aydiihim xagga hore ayaa nuurkoodu ka socdaa waayo muuminiinta waxaa laga siiyaa kitaabkooda xagga hore iyo midigtaa looga dhiibaa munaafiqiinta iyo gaaladana xagga dambe inta gacanta xagga dambe laga wareejiya xagga dhabarka laga siiyaa iyo gacanta bidix baa lagu siiya marka iminka marka shahaadooyinka la guddoonsiinaya soo maadra qofka intuu soo kaco waa la salaamaya midigtaa loogu dhiibaya hadduu bidaxiisa soo taaga ka horran isagoo doonaya jaa'izo iyo kutub iyo adduun wax la siiyey soo qalad maaha qof muslim bidaxiisa soo taaga marka jaa'isadii la siini siiyey hada qalad marka waa maxay waa la qaabilayaa midigta dabeedna midigtaasaa loogu dhiibaya marka nuurkiina labadii buu soconayaayoo hortoodu nuur u soconayaa midigtoodana wuu soconayaa midibtoodana uu soconaya waxaa yuqaalu lahum lagu odhanayaa bushraakum bushaaradiinna waxaa laydinku bushaaraynayaa alyowma maanta jannaatun dukhuulu jannaatin jannooyin gelideed weeye jannooyinkaasoo tajri ay soconayso min taxtihaa hoosteeda al anhaaru webiyaal khaalidiina fiiha xaal aa ku waaraysaan aa jannadaa ku waaraysaan daalika kaa isaga in huwa isagu alfawzu lcadiimu dalika alfawz alcadiimu qur-aanka lix meelood buu kaga jiraa daalika oo huwana ay ku jirto alfawz alcadiim way jirtaa dalika alfawz alcadiim way jirtaa laakiin dalika huwa alfawz alcadiimu oo huwadaa leh waxay anfacaysaa dadka xufaadda ah ayay anfacaysaa ramadaantii dhoweyd baa anigoo hargeysa ku tukanaya ayaa wadaad baa waxaa horey suurat taqaabun dalika ywm taqaabuni marka dhammaadkeeda dalika alfawz alcadiim soo ma markaasuu yidhi dalika huwa alfawz alcadiim masaajidkaa dhammana waa buuxaayo umay tambiihinay marka qaacidadii yarayd ee miskiinka ahayd ee iimaan yaqaanay iyo mashaayikdo hadduu yahay iyo anagu qur-aan ma naqaanee waxaana dee muu yidhaahdeen suuratu taqaabun dalika huwa alfawz alcadiim muu yidhaahdeen waxa weeyaan waa tan oo halkan ah iyo tan ku jirta suuratu duqaan fadl min allah soo mahay dalika huwa alfawz alcadiim صaxiix te kalena waxay kusii jirtaa haafir dalika huwa alfawz alcadiim waqihim الsayiaat waman taqi sayiaat faqad raximtahu wadalika huwa alfawz alcadiim waxay ku jirtaa suuraة tawba waridwaan min allahi akbar dalika huwa alfawz alcadiim waxay ku jirtaa suuraة yunus alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walahum yaxzanuun lahum lbushraa soo mahayn fi lxayaati dunya wa fi laakhira laa tabdiila likalimaati illaahi dalika huwa alfawz alcadiim adigu ilaa aakhirihi waxa weeyaan waa lix meelood oo ay halkan ay ugu soo hoosayso dalika kaasi huwa isagu alfawz alcadiimu liibaantii weyni ka badnayd weeyaan jannada in la galo oo maalinkaa maanta halkaa ma garanaysaa ka bedelo waxaad tidhaahdaa yowma maalin weeye ama yowma maalin xus ama maalin bay mu'miniintu nuurkoodu hor socon doonaa yaquulu lmunaafiquuna munaafiqiintu ay odhan doonaan iyo wlmunaafiqaatu dumarkii munaafiqaadka ahaa waxay ku odhan doonaan liladiina kuwii aamanuu mu'miniinta ahaa ee iimaanka lahaa ee nuurka la siiyey iyagu tooshka ifsanayey waxay ku odhan doonaan unduruuna nasuga nasuga ama unduruuna na soo eega andiruunana waa jirtaa oo waa kala sabceeya iyaduna na suga naqtabis aan ifsanne min nuurikum nuurkiinna aan ifsanne nuurkiinna aan anaguna wax ku aragneeyo ama idinka dhibiil qaadane oo wax ka qaadane ama anaguna aanu ifsanne na suga saasay odhan doonaan qiila waxaa lagu odhanayaa irjicuu noqda munaafiqiinay noqda waraa'akum gadaalkiinna u noqda oo meeshii mowqifka ahayd ee laga soo kala dareeray ee muuminiinta ay maaragtay nuurku ka soo raacay ayaa nuurka laga soo qaadanayay ee halkii ku noqda oo nuurkii ka doona amase waraa'akum gadaal u noqda oo adduunyadii baaba nuurka magaranaysaa laga soo qaadanayay adduunyadii ku noqda oo nuur ka soo qaata oo faltamisuu raadsada oo doonta nuura nuur daarta nuuran nuur doonta nuur soo halkaa horta nuur ka soo qaata dabadeedna dib bay u yaro jeesanayaan waxay soonaya talo nuurkii oo midha xaggii waa runtay mowqifkii baaba laga xaggii baa laga soo qaadanayay xaggaa ay jeestaanba faduriba waa la dhuftay baynahum dhexdoodii waxaa lagu dhuftay bisuurin derbi baa lagu dhuftay mu'miniintii iyo munaafiqiintii derbi baa lagu kala dhex dhuftay oo lagu kala dhex gooyey oo isku derbi baa isku gudbay derbigaasoo lahu baabun baab leh derbigaasoo lahu isaga ay u sugnaatay baabun albaab buu leeyahay derbigaasoo baatiluhu xagga gudaha xagga gudaha ee muuminiintu ay joogaan fiihi dhexdiisa ayay ku sugnaatay alraxmatu naxariis oo xagga gudaha ahee muuminiintu ay ka xigaan derbiga waxa weeyaan waa jannadii oo naxariistii ilaahay baa taalla waa makaanu raxma waa meeshii ay naxariistu taallay weeyaan wa daahiruhu xagga dushiisana oo maalinkaa maanta ah derbiga xagga dambena min qiblihi xagga jihadiisa jihada muqaabilka ah ee soo eegaysa alcadaabu cadaabba ah oo waa meesha munaafiqiintu ay ku hadheen naar bayba noqotay meesha munaafiqiinta adduunyada marka la joogo muuminiintay ku dhex jiraan waa iskala mac sida badan waa iskala tukadaan waa iskala joogjoogaan waa ku dhex jiraan kama dhex baxsana waa la muuqaal dabadeedna marka qiyaamahaas ayay munaafiqiintu ilaahay bay khiyaaneeyeen adduunka oo ay isleeyihiin khiyaaneeya macnaha yukhaadicuuna allaha wa huwa khaadicuun dabadeedna marka muuminiintii la siiyo ma garanaysaa ee nuurkaas ay ku tegayaan jidkii saraad ku maradayaan ee jannada ku gelayaan ayay soo dhanayaan sidii dee awla joogi jirteen adduunyadaba ee ugu dhex jiri jirteen iska raaca idinkuna xaggan way la mid maay ahayn oo la muuqaal bay ahayn laakiin qalbigooda xumaa qalbigooda ayay xumaayeenoo sifaadkan hoose la soo sheegi doono ayay ku sifaysnaayeenoo dad aan islaamka guushiisa raalli ka ahayn dad shakisan dad hoosta balaayo kale ka wata dushana maalinkaa maanta iyo daahirkana muslimiinta uga eeg ayay ahaayeen markaasay is idhahdeen dee sidaa ula joogi jirteen muminiinta maanta loola joogo iska raaca dabadeedna markay iyagay arkeen oo muuminiintuna fardo iyo geel leeraynaya waa wafdiyo waxbay ku joogaanoo horey u cararsan yihiin oo waa yaacayaan iyagiina waa hadheenoo wa iska lugaynayaan markaasay dabadeedna nuurkii ma garanaysaa culamada qaarna waxay idhahdeen waxoogaa yarbaa marka hore la siiyey wixii baa ka baktiyeyba dabadeedna markaasay idhahdeen unduruuna nasuga na suga naqtabis aanu ifsadno min nuurikum nuurkiinna aan wax ka ifsanno qiila waxaa lagu yidhi irjicuu noqda waraa'akum gadaashiinni u noqda waa laguwaa tahakum waa jees jees faltamisuu raadsada oo doonta nuura nuur doonta fa duriba waa la yeelay waa lagu dhuftay inuu iska dhe laftiga waxba ha bedelinbe fa duriba waxaa lagu dhuftay baynahum dhexdooda bisuurin ay suurun ba'daasu waa zaa'idatun litawkiid waa naayilfaacilkii waa iska garanaysaa markii ciraabta soo yaro dhaqdhaqaajiyey duriba naayilfaacilkiisii waa bisuurin bisuurin suur baa lagu dhuftay derbi iyo xaajis iyo dayr adag ayaa la kala dhex dhigay derbigaasoo lahu isagaa u sugnaatay baabun markaa jumlada mubtadaha iyo khabarkaa lahu baabun derbigaynu ka sifaynay bisuurin suurkaasoo lahu baabun albaab leh marka baatinuhuna inaad isna sifo labaad ka sii dhigto derbigaasoo baatinuhu gudihiisu fiihi raxmatu ay naxariistu ku jirto iyo inaad baabkaba u celiso oo baatinuhu baabkaasoo baatinuhu xagga gudaha ee muuminiintu ay xigaan fiihi raxmatu naxariistu ay ku sugan tahay marka baatinuhu damiirka ku jira baabkana waad u celin kartaa suurkana waad u celin kartaa wa daahiruhu xagga dushana albaabka iyo gidaarka la dhex dhigay muuminiinta iyo munaafiqiinta xagga korena min qibalihi jihadiisa alcadaaba cadaaba ah subxaan allah yani albaab baa qof idiin dhexeeya keligiio isaguna jannuu ku jira adiguna naar baad ku jirta waxaa miaala mala dhulka aad u kulul ma garanaysa carabahan oo kale iyo markaad waqtiyada aad qora aad u kulushahay ayaa albaab baa kaa xidhan albaabku markuu soo xidhay mukayaf baa u baxaya dabayl macaan baa ku furan xariis buu ku jira adigu haddaad albaabka dabadiisa taagan tahayna waxbaa siaa kuu leefaya laa ilaaha ila allah nafti baa ku haysa marka albaabkaada ku soo qaad albaabka isagoo gudaha naxariis buu ku jaqayaa wixii baa u cunaya khudaartii baa u dhex taallo wixii baa u yaallo wixii baa u yaallo waa munacam maasha allah xagga da dabaddana naaraa laga shidaya marka albaabka unbaa lagu dhex dhuftayoo dayrka iyo xaajiska ama saa loo kala dhex dhigay wixii la ysku huursanaa ee la wada socday adduunyada ma jirta baa layidhi yunaaduunahum way u dhawaaqayaan munaafiqiintii baa yeedhaysaa yunaaduunahum way u dhawaaqayaanoo way u yeedhayaan muuminiintii waxay odhanayaan alam nakum macakum miyaanan micinna ahayn miyaynaan isku mid ahayn miyaaynan sidaa u tukataan aanaan u tukan jirin oo soomi jirin oo idinku dhex jirin qaaluu waxay idhaahdeen muuminiintii balaa haa waanagu dhex jirteen walaakinakum hase yeeshee fatantum waxaa fidnayseen anfusakum naftiinna ayaa fidnayseen naftiinnii baa halaagteen wa tarabastum waa sugateen addawaa'ira waalxawaadita dhacdooyinka waaweyn iyo musiibooyinka waaweyn ayaa muslimiinta la sugayseen oo waa iska dhex socoteene muslimiinta inay guulaystaan oo ay liibaanaan bay lamaydaan doonayne balaaye iyo baas baa la sugayseen tarabastum balaaye iyo musiibo inay ku dhacdo muslimiinta ayaa la sugayseen wartabtum waa shakisanaydeen iimaankiinna yaqiin iyo iimaan xaqiiqah oo dhaba maydaanahayn waqarrakum waxaa idin dagay waxaa idin qalday oo idin khiyaaneeyey alamaaniyu damaciinni baa idin qalday ididiiradiinni iyo wixi aad damcayseen ayaa idin khalday xataa jaa'a ilaa u yimi amrullaahi arrintii ilaahay ay timi oo aad soo dhimateen dabadeedna iminka qiyaamihii laydin soo saaray waqarrakum waxaa idin kediyey waxaa idin dagay billaahi ilaahay waxaa idinku dagay alqaruuru kii kedinta badnaa oo shayddaanka la odhan jiray ayaa idinku dagay ma garanaysaa qaala tacaala falyowma maanta laa yuukhadu laga qaadi maayo ama hadalka waxaad ka sii dhigtaa muuminiinta inay wadatay falyowma maanta laa yuukhadu laga qaadi maayo minkum idinka idinkiina munaafiqiinta ah fidyatun furasho laga qaadi maayo wax aa isku furan kartaan oo aa isku fakin kartaan ma jiro walaa min aladiina kuwiina maaragtay laga qaadi maayo kafaruu gaaloobay iyagana wax furasho ah iyo wax isku fakiyaan laga qaadi maayo ma'waakum hoygiinna maqaamkiinna iyo meesha aad joogaysaan annaaru naar weeye naar baa idiin ma'wo ah oo idiin hoy ah oo idiin maqaam ah hiya iyadu mawlaakum iyadaa idinku habboon waxaa maanta idinku fiican ee saaxiibkiina waa iyada ee idinku awlaahi ama mawlaakum ka idin maanta maamulaysa ee idiin talinaysaa taliyihiinnu ta idiin talinaysa ee idin maamulaysaa naar wey hiya mawlaakum mawlihiinna weeyaan oo taliyihiinna iyo maamulkiinnaba maanta waa naar naartaasu shay idinka yeesho weeyaan waa bi'sa xumaa alla way xun tahay almasiiru meel la noqdo hiya oo naarta ayaa ugu liidata oo ugu xun marka way dhawaaqayaano waxay odhanayaan yunaaduunahum alam nakum macakum muuminiintiina waxay ugu jawaabayeen qaaluu balaa walaakinakum hase yeeshee fatantum anfusakum wa tarabastum wartabtum wa garradkum waa afar ficil fatantum tarabastum irtabtum garradkum alamaaniyu intaas oo dhib ah ayaa idin wada heshay dad shakisan dad muslimiintii aan khayr la doonayn dad ididiiladii adduunyada ku dagmay dad maalinkaa maanta fidnoobay dee maaro ma leh sababtii idinkaa leh xataa jaaa amrullaahi ilaahay amarkii ilaahay ka yimi waqarakum billaahi alqaruur falyowma maanta laa yuukhadu la qaadi maayo minkum idinka munaafiqiina laydinka qaadi maayo fidyatun furasho laydinka qaadi maayo yowma laa baycun walaa khullatun walaa shafaaca iib ma jiro maalintaa wuxuu qofku iibsan karo oo odhan karo waxaan waan iibsanaya ama xadhiggan waa laygu xukumay adduunyada waa hebel intaa waxaa lagu xukumay oo dabeedna wuu iibsan karaa toban sanaa lagu xukumay wuu iibsan karaa dabeedna lacag buu dhigaa waxba la iibsan maayo halka laa bayca walaa khullatun saaxiibnina ma jirto qof saaxiibnimo wax kugu qabanayana ma jirto iyadana ma jirto walaa shafaaca shafaaco loo shafeeco qaadayo hebel maanta madaxweynihiiba wareegto soo saaree soo daaya sujanadii maanta iska soo daaya maalinta maalinka waa nooc shafeeco qaadaya ma ogtaha boqorkii baa saamaxay taana ma jirto laa baycun walaa khullatun walaa shafaaca fidyana ma jirto waa saas falyowma laa yuukhadu minkum fidyatu walaa min aladiina kafaruu mawlaakum meesha a u hoyanaysaan annaaru naar weeye hiya iyadu mawlaakum ta idinku habboon weeye ta mawlihiinna ee idin maamulaysa xataa idiin gargaaraysa tahakum haddii laga dhigo ta idiin gargaaraysa waa naar waa bisa waa xun tahay wax la caayo oo la yidhaahdo meeshaasaa ugu daran hadday jirto almasiiru noqosho iyo waxaa u xumaaday hiya oo naarta abaa u xumaatay qaala tacaala aayaddaasaan kusoo gebagabaynaynaaye ilaahay waxau idhi tabaaraka wa tacaala alam yani miyaanay dhowaanin alam yani miyaanay diyaargaroobin alam yani miyaanay diyaar noqon liladiina kuwii miyaanay diyaar u noqon aamanuu mu'miniinta ahaa miyaanay u diyaargaroobin oo aanay diyaar u noqon an takhshaca quluubuhum quluubtoodu inay khushuucdo oo hoggaansanto oo jilicdo waa masderka muawalka min an iyo ficilka mudaaric waxaa weeyaan faacil baa laga dhalaalinayaa ay alam yani khushuucu quluubihim qalbigoodu inuu khushuuco miyaanay diyaar noqon oo hadda miyaanay u diyaar garoobin oo wakhtigeedii la joogin goortii muuminiintu ay khushuuci lahaayeen oo ay u khushuuci lahaayeen lidikri illaahi dikriga ilaahay qur-aankan ilaahay uu soo dejiyey ay u khushuuci lahaayeen iyo wamaa nazala wixii soo degay oo min alxaqi xaq ah ay u khushuuci lahaayeen qalbi adayg iyo qasaawatulqalbi miyaan laga tegin oo walaa yakuunuu aanay ahaanin kuwa kaladiina kuwii oo kale aanay noqon uutul kitaaba kitaabka la siiyey min qablu hol hor iyaga ka hor muuminiinta ka hor weliba khaasatan yuhuud oo wax la yidhaahdo qasaawatulqalbi lagu imtixaanay ilaahay rabbi tabaaraka wa tacaala uu maaragtay ku imtixaanay oo ku ibtileeyey ilaa ay gaadheen inay diinta ilaahayba bedelaan yuxarifuuna alkelima can mawaadicihi ay noqdaan ila markii dambe towreed baa timi oo towreed iyadu qalbiga way jilcinaysay alehay cafwan injiil injiil iyadu qalbiga way jilcinaysay oo yacnii raxmad iyo naxariista iyo ayaa ku badnayd iyo qalbi jilaac laakiin kuwaa yuhuudda iyo towreed axkaam iyo baa ku badnaayo dabeed axkaamtii markay ku camalfeli waayeen baa ilahay wuxuu ku ciqaabay inuu qalbigoodii adkeeyey wax qalbi adag bay noqdeen qaasiyatan quluubuhum kaladiina kuwii uutul kitaaba min qablu fadaala markaa waxaa ku dheeraaday calayhim kuwaa hore ee yuhuuda alamadu waqtigii baa ku dheeraaday faqasad markaasay qallashay quluubuhum qalbigoodii wa kaiirun in fara badan oo minhum iyaga ka midina faasiquuna waaba gaaloobeen qalbi qallaylba waa layskala tegayoo ilaa iyo gaalnimay u baxeen walciyaadu billaah alam yani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum aayaddan aayad cajo badan bu weye qof walba way u taallaa culimo badanoo waaweyn oo taqaanin baa ilaahay ku hanuuniyey intay aayaddaa maqleen iyagoo iska ciyaaraya sida shucab aliimaanka ku sheegay bayhaqi axmed ibn xusein albayhaqi alxaafid oo waxaa ka mid ah fudayl ibnu cayaad maalin isagoo derbi ka dhacayo oo gabadh uu jeclaaday meelaha ku arkay isagoo gidaar doonayay inuu maaragtay ka dhaco reerka u dhaco guriga u dhaco gabadhaa u dhaco ayuu gurigii buu ka maqlay miyaa oo la akriyaya alam yani liladiina aamanuu an takshaca quluubuhum lidikri illahi wamaa nazla min alxaq markaasi qalbiga kaga dhacday habeen madow markaasuu iska soo noqdayoo ka soo degay derbigiiba aayadda intay saamaysay markaasuu dabadeedna meel kharaaba iska gala oo dadka safarada haya ay maraan dadkii markay degeen bay yidhahdeen waryaahe kolley jidkan caawa bal halkan aan iska degno caawa fudayl baa ku jire markaa odaygu waana burcad jidgooye ah waana reerahana derbiyadu uga dhacaa waa nin halisa oo qofka maaragtay dee sharka badani markuu xagga sharka u dhaqaaqana wax ka shar badan ma jiraan marka dee khayrka u dhaqaaqana waa ninkaa waxa kalaa dabadeedna markaasuu go-aan qaatay uu yihi halkan aan ku jiraayo anigii baabaynka baqanayo halkan gidaarkan ku jira muslimiinta ilaahay ee musaafiriinta ahaydna maanta waxay kaga baqayaan fudayl bay ka baqayaan oo halkan kharaabkan kharaabadan ku jira ilaahay waa inaan kacbada meelaan ahayn deedna waa ka mujaawarada sameeyey kacbada tegey saasoo kale waxa uu bayhaqi soo aroorinayaa cabdullaahi ibnu mubaarak alimaam alkabiir imaamka weynaa taqaaniin alxaafid alzaahid almujaahid isagana aayaddan baa u sababahay isagoo dhallinyaruu iska ahaayooo beer wanaagsan ay leeyihiin oo wax walba khudaarta nooc walba ku taallo oo raaxahoo qurux badan isagoo iskaga dalxiisaya ayuu subaxdii siduu u tegey habeenkii o dhan way joogeen iyagoo dhallinyaro ah muusika iyo waxbay iska garaacanayeen noocyada kala duwan kamanno kala duwanaya waxaas dabeedna habeenkii buu is yidhi garaac bahash cuudkii iyo kamankii buu is yidhi la dhacoo hees weliba la yaab qabta qurdubigaa soo aroorinaya uu leeyahay haas heestaasuu rabay inuu qaado oo kamankiisa ku garaaco markaasaa bahalkiiba yani garaacmi waaye markaasuu qorigiibaabaa ilaahay ka dhawaajiyo markaasuu yihi alam yani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikrilahi wamaa nazla min alxaq mise wuu ku riyooday mise wuu maqlay adigu aayaddanuunbaa markaa bahalkiibuu tuuray oo kala jebiyey oo wuu cararay oo dabeedna halkaasuu zuhdi iyo cilmi barasho uu ka bilaabay marka in sha allah cabdullaahi ibnu mascuud waa ka odhanaya fii saxiilmuslim lam yamdi calaa islaamina ilaa arbacu siniin xataa caatabana allahu bi hadihi alaaya yacni islaamnimada yadaydaanaan ka soo wareegin afar sano aanaan muslimiinba ahayn ayaa aayaddan ilaahay nagu canaantay oo layidhi khushuucdii iyo qalbigii qoyanaa iyo qalbi jilaacii waa la raagteen oo qalbi adayg bay soo galay cabdullaahi ibnu cabbaasna wuxuu odhanayaa saddex iyo toban sano kadib baa madiina aayaddan muslimiinta lagu canaantay marka waa mihaalun waxaa weeyaan qof kasta oo qalbigiisu adkaadayba waa inuu arrintan isku eegaa oo uu qalbigiisa maaragtay waxaana jilcinaya sida ilaahay hadda dambe inagu odhan doono iclamu ana allaha yuxyi larda bacda mowtiha qad bayannaa lakum ulaayaat marka in sha allahu tacaala markaasaynu ku joojinayna wsala allah wslam wbaaraka calaa nabiyina mxamed walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin